halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdiiyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixdiiyo barkii aruurnimo xilliga washington d c waa maalin khamiis ah saddexlaatanka bisha sebtembar labada kun koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan diyaargarowga ay ugu jiraan ardayda fasalka ugu dambeeya dugsiyada sare ee magaalada boosaaso inay ka gudbaan imtixaanka
dareenkii waa dareen aan la qiyaasi karin sababtoa marxalad badan baan soo maray oo ah herarka iskoolka waa ka garan kadhaa dee qofku markuu soo wado ilaa sifir ilaa foor weliba dee sanadkuu foorka yahay dadka waa ka duwan yahay
waxaad sidoo kale maqli doontaan ardayda soomaalida ah ee barata cilmiga maamulka hawada iyo duulista oo soo kordhaya sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii heesaha
qofaan qalbigaagu raacin haddii qasab lagugu siiyey adigu qalaad haysa saarin ilay sidanbaa qornayde qofaan qalbigaagu raacin ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta min shan iyo toban sano oo xadhig ah ku xukuntay laba eedaysane oo lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen maleeshiyada al-shabaab ayna ka caawin jireen qorista ajaanibta ku soo biira sidaa ay shaacisay warbaahinta dowladda soomaaliya labada nin oo u kala dhashay wadamada britain iyo maleysiya ayaa la sheegay in ay ka qayb galeen dagaalo magaalooyin kala duwan ay ka gashay kooxda al-shabaab waxayna muddo sanad ah ku xidhnaayeen magaalada muqdisho gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute ayaa ku dhawaaqay in daren antony barnes oo u dhashay britain iyo axmed mustaqiim bin cabdixamiid oo u dhashay dalka maleysiya lagu xukumay midkiiba shan iyo toban sano oo xadhig ciidan ah raggan ayaa markii hore isaga baxay soomaaliya laakiin dalka yemen ayaa dib uu soo celiyey gudaha soomaaliya iyadoo kadibna ay gacanta ku dhigeen laamaha amniga ee puntland labada nin ayaa sidoo kale la sheegay in ay isku dayeen inay ka baxaan al-shabaab kuna biiraan daacish hase yeeshee maleeshiyada al-shabaab ayaa xirtay markii ay ogaadeen qorshahooda ku biirista kooxda daacish warbixinta raggan la xukumay ayaa intaasi ku dartay in labaduba ay soomaaliya ka soo galeen xuduudda ay la wadaagto kenya sannado kala duwan golaha amniga ee dalka algeria ayaa arbacadii go'aamiyey in hawada dalkeeda laga xidho dhammaan diyaaradaha rayidka ah iyo kuwa militariga ee waddanka morocco sida ay sheegtay madaxtooyada algeria arrintan ayaa imanaysa wax ka yaruun kadib markii ay xiriirka diblomaasiyadeed dowladda algeria u jartay dalka ay dariska yihiin ee morocco xiritaanka hawada algeria ayaa sidoo kale waxa uu saameynayaa diyaarad kasta oo sidata nambarka diiwaangelinta morocco sida ay sheegtay madaxtooyada dalkaasi kadib kulankii golaha amniga qaranka ee algeria wakaaladda wararka ee reuters ayaa qortay inaanay jirin jawaab rasmi ah oo kasoo baxday dhinaca morocco waxaana ka tirsan diyaaradda royal air morocco ay sheegeen in xiritaanka hawada uu saameyn doono oo keliya shan iyo toban duulimaad oo toddobaadle ah oo isku xidha wadamada morocco tunisiya turkiga iyo masar ilawareedyadan ayaa ku tilmaamay xiritaankan mid aan qiimo weyn lahayn waxayna sheegeen in duulimaadyada uu saameynayo ay dib ugu soo laaban karaan hawada badda mediteraneanka algeria ayaa dabayaaqadii bishii hore waxay go-aansatay inay xiriirka diblomaasiyadeed u jirto morocco iyada oo ku tilmaantay falaal cadaawad leh oo uga imanayay boqortooyadan waxaana algeria tixraacaysay hadaladii ergeyga morocco ee new york ka sheegay in ay door bidayaan madax banaanida gobolka qabaa'ilka ee dalka algeria halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington tiro badan oo dhalinyaro ah ayaa sanadkan u gudbay fasalka ugu dambeeya ee dugsiyada sare ee magaalada boosaaso waxayna isku diyaarinayaan inay dhammeeyaan waxbarashada dugsiga sare kadibna ka gudbaan imtixaanka si ay u bilaabaan waxbarashada jaamacadda wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa qaar ka mid a dhalinyarada sanadkan u gudubtay fasalka ugu dambeeya ee waxbarashada dugsiga sare ka wareystay waxa ay uga dhigan tahay xilligan ay ka gudbeen iyo fursadaha horyaalla
magacayga waa cabdiqani maxamed cabdiraxmaan ka mid a ardayda dhigata iskuulka bodos public galaaska fonfor waaya sanadkan dib ayaa ugu laabateen bal ka waran sanadka hore iyo sanadkan runtii sanadakan sanadka hore fontriba ahayn sanadkan mas-uuliyad weyn baana saaran maadaama aan nahay iskuulka hogaankiisii ama iskuulka meesha laga firinayay inshaalla waxaan rajaynaynaa inaan guul fiican gaarno dhammaantood annagoo isku duuban inshala waxaan rajaynaa sanad dugsiedku inuu si qurux badan oo si wanaagsan uu nagu dhammaado insha allah sanadkan adoo waxaa ku laabanaysaa fasalka labiyo tobanaada meesha ugu dambaysa ee looga baxo iskuullada kadibna aad heer jaamacadeed gaari doonto hadduu ilaah ay ku gaarsiiyo bal dareenkaa ka waran markii aad kursigii ugu horreeyay ee fasalka labiyo tobanaad oo aad fadhiisatay runtii muddo dheer baan ku haminayay inaan galaaska foor soo noqdo sababtoo wakhti badan ama in badan ba arkaya arday iga sareysa fonfoora waxaan aad ugu farxa inaan yani sanadkahay een ardayda ugu saraysay inshaalla waxaan rajaynaya inaan guul wacan inshaalla ka soo hayn doono dhammaan ardayda isku duuban markaad fadhiisatay maxaad dareentay fasalka labiyo tobanaad oo iskuullada hadda dib loo furay runtii waxaan dareemay inaan yani ahay qof mas-uul inaan yani dad hogaamin karo sidoo kale waxaan dareemay yani yani inaan bulsho dhan aan hogaamin karo oo aan yani wax badan aan qaban karo runtii waxaan kasoo gudday marxaladii yani ciyaalnimada iyo dhallinyarnimada marxaladan waxay rabtaa mas-uuliyad badan iyo inaan waqti badan waxbarashada geliyo aad ugu dadaalo ay rabtaa maxaa rajaynaysaa marka insha allah waxaan rajaynayaa ani kalima dhammaan arday yani anagoo isku duuban oo reer bahos public waxaan rajaynayaa guul baan rajaynaynaa iyo inaan yani iskuulka meeshii laga yaqaanay waxaan rajaynaya inaan yani dadaalka hore aan badiyo oo si laba jibaaro waxaan rajaynaya insha allah inaan yani filaya yani jaamacadda u gudbo si farxad leh yar kaloo dhallinyaraha halkan ila jooga isla iskoolka saaxiib soo dhowow magacaaga magaca waa dhowahay aad iyo aad ba umahadsan tahay mudane magacay waa cabdiraxmaan abdisaaq maxamed anwar waa kusoo dhawaad waxaan ka mid ahay ardayda dhigatay iskoolka boosaaso public secondary school ku yaal magaalada boosaaso bal waxaad iga warataa fasalkee noqotay sanadkan oo aad iskuul ku fadhiisatay sanadka waxaa ku jira hadda heerkii waxbarashada heerka iskoolka heerka u sarreeyey sanadka waxaan ahay galaaska ugu dambeeya last fasal form for baa ahay haye bal ka waran dareenkaaga iyo kadib fasalkan labiyo tobanaad dareenkii waa dareen aan la qiyaasi karin sababtoa marxalad badan baan soo maray oo ah heerarka iskoolka waa ka garan kadhaa dee qofku markuu soo wado ilaa sifir ilaa foor weliba dee sanadkuu foorka yahay dadka waa ka duwan yahay wax walba dee lama u simayo qof walboo iskoola oo dher iskool qaba dee qofkii heerka u sarreeyey buu marayaa meel kasta uu yimaado iyo dee goob kasta uu tagana wuu ku faanayaa magaca foorka ah muxuu kaaga duwan yahay marka sanadihii hore sanadkan wallaahi sanado badan iskoolka waa soo maray sanad walba aan fasal ka soo gudbayo aan fasal kale u gudbayo dee farxaddiisuu wataa waayo dee fasal cusub baan u gudbayaa inkastoo fasaladu ay isku mid ahayn sanadka dee sideedaad oo kale waa soo maray oo aan u gudbayo dee heer kale oo heer iskoola heer dugsi sare aan u gudbayo waa soo maray heer galaas foora fowan iyo foomkaas baan xiiseynaya markaas laakiinse maanta waxaan ku jiraa dee booska u dameeyey oo ah galaas foor insha allahna waxaan rajeynayaa inaan si farxad leh iyo guul leh aan ku dhammaysto iskoolka insha allah oo aan heer jaamacadeed u gudbo weliba si aad iyo aad u fiican waxaad iga wartaa imise dhallinyaraha sanadkan ku timaadeen fasalka labiyo tobanaad ee dugsiga wallahi iskoolku fontree markii la dhaho iskoolku wuxuu ka kooban yahay shan galaas fontree ahaan dee fonforkana waxaa usoo gudbo waa afar galaas afartaa galaasoo inkastoo ay laysku ciriiriyo ardayda saasoo ay tahay de iskoolka boosaaso public tayadiisa waxbarasho aad iyo aad bay u heersaraysaa waa ogtihiin meesha uu sanad ka soo muuqday nayn nayn iyo boontiya aad u dheer sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan ka soo muuqanno boqolka insha allah handrenka waa xirina sidoo kale yuusufow arday badan baa ku fadhinay inkastoo badankeenna aan wada joogno insha allah marxaladda fonfoorkaana waxaan uga gudbaynaa sidii aan kuwii hore uga soo gudubnay trigi tugi onkii eidhkii saan uga soo gudubnay oo kale aan uga soo gudbaynaa insha allah dee heer jaamacadeedna annagoo isku duuban baa u gudbaynaa waaya maadooyinka waxaa la yidhaahdaa fasalba fasalku waa uu kasii adeg kasii adkaanaya marka ma laga yaabaa in maadooyinka qaar fasalka labiyo tobanaad aad ku arki doontaan inay idinkaga duwan tahay marxaladihii kala duwanaa fasalada sideedaadkii sagaalaadkii tobanaadka soo madheen wallahi horta waa runtaa marxalada horta way kala duwan yihiin wax walba si u kala sarreeyaan ba u kala adegiin marxalad kasta markaa soo gelayso waxay kaaga baahan tahay awood iyo tichnikis fara badan tichnikiska fara badanna wax kusoo qaadatay marxaladii hore oo aa soo madhay noqday galaasfoorku waxba kuma duwana kuwii hore laakiinse magaciisa waa wuxuu yahay magac aad iyo aad u weyn waxaan laga rabaa dadaal aad iyo aad iyo aad u fara badan dee haddaad dadaalkaa la imaan weydona macquul inaa booskaaga ku hadhin markii la dhaho magaca galaasfoor dee ninkii foor ah nin xil qaaday eed qaad bay noqonaysaa waxaa ka soo gudubtay heerar badan marxalado badan markii ardaygu uu yahay galaasfoor oo fomfoor ah waxay isdeenayaan bulsho ku dhex jiritaan iyo social media way isdeenayaan hurdo way kala tegayaan sidoo kale kubaddii iyo dee xirfadihiisii uu lahaa oo dhalinyartu ku dhex jiray ama wakhtiyadiisii u badnaa meeluhu ku lumin jiray oo kale dee way kala tegayaan oo waxay ku koobnaanayaan iskoolka buugga iskoolka buugga iskoolka buugga taasoo meeshan ay ku jirtay caabada cibaadadii rabbi alla subxana watacaala waxaan rajaynaynaa khayr aad iyo aad u fara badan insha allah alle subxaana watacaala wuu naga guul gaarsiin doonaa dadaalkana yarayn mayno oo waa farabadinaynaa dee waxaan rajaynaynaa sanadkana meeshuu iskoolku uu gaaray iyo sanadadii hore oo lasoo dhaafay meeshuu gaaray insha allah meel ka sarraysa nayn nayn baa sanadka ku aragteen insha allah kanna ka fishay inuu ahaan dareenka xiro
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a ardayda dhigata fasalka u dambeeya ee waxbarashada dugsiyada sare ee magaalada boosaaso ugu warmiyey wariyaha v o e da halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna aynu ku wadanaysanno heeskan dabacsan
axarna laga waayimayo jacaylkuna qulub maseego markuu calaf qiil qiilqiil ka waayo noloshu waa wada quduufyo axarna laga waayimayo jacaylkuna qulub maseego markuu calaf qiil qiilqiil ka waayo jacaylkan wada quweynay weynay quruxu yeelnay qolfooftiyo ruuxda hoose dareenka ku quudinaynay siduu qoyskiinu yeelay kumuu noqonta cawqasaar siduu qoyskiinu yeelay kumuu noqonta cawqasaare weynay quruxu yeelnay qolfooftiyo ruuxu hoose dareenka ku quudinaynay siduu qoyskiinu yeelay kumuu noqonta cawqasaar siduu qoyskiinu yeelay kumuu noqonta cawqasaare qofaan qalbigaagu raacin haddii qasab lagugu siiyey adigu qalaad haysa saarin ilay sidanba qornayde qofaan qalbigaagu raacin haddii qasab lagugu siiyey adigu qalaad haysa saarin ilay sidanba qornayde shalay riyaadan qorshayn qoontaynay wadaastaynay adduunkii adkaada qaybku oo ay qabi noqotay maanta sidani qadar bay ahayde shalay riyaadan qorshayn qoontaynay adaastayn hadduukii adkaada qaybku oo ay qabi noqotay maanta sidani qadar bay ahayde haka qarin xaqiiqdeeha mana haw qubin xasuusta qobweyni ku waajaxaaladaha ulida qosol kaa filaynin indhaha haka qarin xaqiiqdeeha mana haw qubin xasuusta qobweyni ku waajaxaaladaha ulida qosol kaa filaynin qafilan qandhadiyo xanuunka inaan qol madowga jiifo qafilan nabdigayga qayb yar inaan naxli ku dhugaade hafilan qof dadkaa jeclaaday inaad qoortiisa goysay hafilan inay qoon igaadhay qadarin baan ku hayaaye aje inay noqon qumateha nolosha qalqalooca keentay aje inay noqon qumate nolosha qalqalooca keentay qafilan qandhadiyo xanuunka inaan qol madow najiifo qafilan nabdigayga qayb yar inaan naxli ku ogaaday qafilan qof dadkaa jeclaaday inaad qoortiisa goysay hafilan inay qoon igaadhay qadarin baan ku hayaaye raje inay noqon qumatee haa nolosha qalqalooca keentay raje inay noqon qumatee nolosha qalqalooca intaasna aynu ku dhaafno heeskaasi uu inagu luqeynayay fanaanka mustafa dollar halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a boqolaal arday oo soomaali ah ayaa kuliyado kala duwan ka dhigta jaamacadaha dalka bakistan hase yeeshee waxaa soo kordhaya qaarkood ardayda barata cilmiga maamulka hawada iyo duulista waxaa ardaydaasi ka mid ah cumar xuseen cumar wuxuuna u warramay wariyaha v o e da ibraahim cumar baafo
waxaan imaaday bakistan waxbarashada meeshaan waa bakistan ardada marka imaanayso dhowr way ku timaadaa qaarna waxay ku yimaadaan minxo oo ay siiso wadankan bakistan qaarna waxay ku yimaadaan self finansiga lacagta ayaga iska bixiyaan marka labadaas way waaye aniga waxaan hadda dhigtaa waa private jaamacaddan dhigtaan waxaa waaye bakistan air force waa jaamacadda ciidamada cirka bakistan waa tahay cumarow marka jaamacaddan ciidamada ciirka bakistan adigu maxaad ka barataa jaamacaddaas inta badan haddada dhigato waxay ka bartaan maadadan oo hadda soomaalida ay fahmayaan oo la yidhaahdo aviation management oo maamulka hawada iyo garoomada wixii la xiriira ah midaasa ardadii u horeysa oo ka bilowda ahaa oo haddadana ay aan marayo difaacshada buoga maxaa kugu dheliyay marka aad u jeclaatay in aad barato maamulka iyo maareynta hawada ama aviationka waxa loo yaqaan soomaalidu kuma badno maadooyinkaas adigu maxaad ku jeclaatay horta waa su-aal fiican horta kood hore marka imaan aniga waxaan ku imaaday qaab minxo aan marka hore ku imaaday kadib waxaan bilaabay civil engineering taasaa markaa xoogaa waday waxay la haboonaatay inaan maadadan markaas aan u arkaa fursad inaan bilaabo tii aan wadaan joojiyey midaana bilaabay jaamacaddii xataa bedeshay tana markaas aan u arkaa inay fursad tahay soomaalida ku baraarugsaneen soomaalida inta badan waxay bartaan waa engineering iyo maadooyinka kale caafimaadka iyo midaanoo hadda wadanka bahi weyn u qabo xiliyadaas agteedana ay xataa hawada soomaaliya lasoo wareejiyey aysanna jirin arday soomaaliya oo macruboon ama baratay cilmigaas waayahay marka haddii aad dhammayso maxaa kuu qorshaa marka waxaad doonaysaa inaad halkan uga shaqaysato wadanka aad joogto bakistan mise in dalkii dib aad ugu noqoto ad uga faa'idaysto cilmiga wallahi horta qofka marka wax barashada dhammeeyo waxa ugu horreeb jecelaya marta ku noqdo wadankiisa waxa waaye uu shaqo ka bilaabo midda ii koowaad oo balaankii koowaad balaaninkayga waa taas haddii dhici weysa fursadda saamaxi weysa maxay noqon doontaa meel kasta aan isdhigi karo shaqada waa keli kartaa oo uga shaqan kartaa ujeedon hadda leeyahay bakistan waxaa la soconnaa in luuqad aan ingiriis ahayn looga hadlo afka urduuga looga hadlo ama soomaalida halkaasi timid caqabadaha ugu weyn oo dhanka luuqadda oo kale ama dhaqanka ama cuntooyinka oo kale ma jiraan way jiraan horta waa jaamacadaha dooliga brivatga waxay ku duwan yihiin kuwa brivatka waxa waaye luuqadda inglisha ku baxaan kuwa dooliga u badan inay ay urdu ku baxaan saasi lamidana ardayda dhib way kala kulmaanoo luuqadan taadahan marka wax lagu baranayo way way dhib badan tahay sidaas lamida culturka oo kale horta inkastoo islaam yihiin oo intaas aan wax badan aan iskaga dhownahay balse dhanka cuntada oo kale aada un kala duwana cunto ayaga waxay isticmaalaan kulow oo bisbaas leh soomaalida inta badan aan markay imaadaan aada ugu jiradaan gaajowga aada u kulol inteeda badan laba siisan basay leedahay iyada waa kuleel iyo waxay leedahay iyo qabow inkastoo kuleeladeeda aada u badan yihiin ugu dambeyn marka dhalinyarada kale soomaalida iyagoo hadda waxbarasho ku haminaya maadadee ee aada kula talin lahayd in ay wax ka bartaan
horta soomaaliya ana waxaan dhihi lahaa ardayda soomaaliyeed maadooyinkan u bata inay ka weecdaan maadooyin badan waxaa jiro ay wadanku u baahan yahay uusan fursadahooda haddadan uu yacni maadooyinkaas hadda haday bartaan fursad ka heli karaa wadanka maadooyinka ugu badan oo wadanka waxa looga helo uu u baahan yahay aanan la baran waa maadooyinkan agricultureka oo kale hadda bakistan oo kale maadooyinka waxa ay aada ugu fiican tahay waxaa kaloo wadanka laga bana veterinary oo kale lagama barto wadanka soomaaliya saa ognaha waa dad xoolo dhaqataa iyo beeraley geology oo kale lama barto soomaalida waxbarta aada u yaryihiin waxaan isku bursana keliya intii fursad markaas loo arkaayo caafimaad iyo jineeraha laakiin fursadaha hadda banaana laga faa'idaystaan dhihi lahaa oo maadooyinkan kale oo dadka waxtarka u leh hala barto tirada badan sidoo kale aviationka waa muhiim hadda saan ogahay aan xog ku hahay dadka inta badan ka shaqeeya waa dada hore arday cusub oo bedel lahaydna in hadda kadib soo baxa mahane hadda ku u diyaarsan dad waxoogaa qaataan practice waxay in laga imaanay dad maadooyinka laakiin aviation ku bartama badan waxta wadanka jooga aad baad u mahadsantahay kaasi waxau ahaa cumar xuseen cumar oo u warmiyey ibraahim cumar baafalkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha haddiinu ku horeyno waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisana yurub iyo koobabka kala gedisana yurub laga ciyaaro dhinaca yozeriada dalka talyaaniga waxaa kooxuhu ay isku arkeen naadiga salarnitana ayaa waxay la ciyaartaan naadiga hellas verona waxaana ay ku kala tageen laba iyo laba naadiga yuventus ayaa guusheedii ugu horreysay ee horyaalka dalkaasi talyaaniga ay gaartay kadib shan kulan oo ay ciyaarto waxaana si dirqiya saddex gooli laba ay kaga adkaatay naadiga sbezia ciyaareen mosekin federigo kieza iyo delight ayaa u dhaliyey saddexda gool ee naadiga yuventus halka sbezia labada gool ay u kala dhileen ciyaaryahanada giezia iyo antiste kalyari ayaa martigelisay naadiga emboli laba iyo waxba naadiga emboli ayuu guusha ku raacday milanna laba iyo waxba waxa ay dirtay naadiga venezia horyaalka ilaa hadda kulamada la ciyaaray waxaa kaalinta koowaad ku jirta naadiga inter oo iyadoo shan kulan oo ciyaartay iskaleh saddex iyo toban dhibcood waxaa sidoo kale saddex iyo toban dhibcood iskaleh naadiga ac milan hase yeeshee dhinaca farqiga golasha ayaa inter kaalinta koowaad kaga jirta napoli ayaa labayo toban dhibc iskale hase yeeshee afar kulan ciyaartay oo haddii ay badiso ku dhibco noqon doonta naadiyada inter iyo milan atlana toban ayay leedahay romna sagaal ayay iska leedahay ligaha dalka sbain esbanyol ayaa hal iyo waxba kaga adkaatay naadiga deportivo alves sevilla waxay saddex gool iyo gool dirtay naadiga valencia oo toddobaadkan guuldaro sidoo kale kala soo kulantay naadiga real madrid hase yeeshee real madrid ayaa ku barbartay naadiga real malorca waxaana kaga adkaatay lix gool iyo hal oo naadiga real madrid lixda gool waxaa laba ka mid a u dhaliyey ciyaaryahan karim benzema halka saddex kale uu dhaliyay ciyaaryahan essensio isco ayaa goolka lixaad dhaliyay daqiiqadii siddeetan iyo afraad horyaalka naadiga real madrid ayaa lix kulan oo ciyaarta iskale lix iyo toban dhibcood atletico madrid ayaa afar iyo toban dhibc iskale sevilla kow iyo toban dhibcood ayaa iska leedahay oo shan kulan oo ciyaartay valenciana waxay leedahay toban dhibcood lix kulan oo ciyaartay dhinaca liigwanka dalka faransiiska naadiga p s g oo horyaalka hogaaminaysa ayaa guul dirqiga ka gaartay naadiga meds oo qeybta ugu hooseysa horyaalka kaga jirta kadib markii ay laba gool iyo gool kaga adkaatay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta sagaashanka daqiiq markay dhammaadeen oo daqiiqada dheeraada lagu daray ilaayo shan ayaa ciyaaryahan sharaaf xakiimi u dhaliyey goolka guusha naadiga kubadda cagta ee p s g leonel messi ayaa ka maqnaa kulankani kaasoo la sheegay in dhaawaca jilibka ay kasoo gaaray kulanka ugu dambeeyey ee naadiga kubadda cagta ee p s g isagoo u ciyaarayay bedelna lagu sameeyey daqiiqadii shan iyo toddobaatanaad hase yeeshee waxaa la filayaa kulamada kale ee naadiga p s g dheli doonto toddobaadyada soo socda inuu ciyaaryahankaasi reer argentiin oo dhowaan ku biiray naadiga p s g ee waddanka faransiiska in uu diyaar u noqdo leon saddex gool iyo gool ayay kaga adkaatay naadiga troye horyaalka waxaa hogaaminaya kulamada ilaa hadda la ciyaaray oo toddoba kulan oo naadiga p s g dhayshay kow iyo labaatan dhibc iska leedahay maqseed afar iyo toban dhibc iska leedahay lix kulan oo ciyaartay dhinacayo ingiriiska haddii aynu jaleecno waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan crabu cupka ama e f l cup naadiga brighton half albion ayaa kaga adkaatay laba gool iyo waxba naadiga swansea arsenal ayaa wimbledon saddex iyo waxba kaga adkaatay chelsea iyo astanvilla wada dhelay gool iyo gool ay ku kala tageen ha yeeshee rigoroyin waxaa kusoo baxay oo wareega kale usii gudbay koobkani naadiga chelsea westerham ayaa ka dirtay naadiga manchester united koobkaasi crabo kaabka inay kasii mid ahaato kadib markii gool iyo waxba ay kaga wadrartay leicester ayaa laba iyo waxba dirtay naadiga millwall halka wolvis iyo tottenham oo wada dheelayna ay laba iyo laba isla dhaaf waayeen hase yeeshee rigorooyin naadiga tottenham ayaa wareega kale usii gudbay kulmada maanta dhici doona horyaalka zeerada dalka talyaaniga zambadoriya napoli ayaa wada ballansan torino iyo lazio rome iyo udinese ayaa dheli doona laliigaha granada waxay la dheli doontaa naadiga real sociedad halka ososone real betis ay dheli doonaan cadis waxay la ciyaari doontaa naadiga barcelona dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa nagintaa
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad kala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada heeskan oo inagu luqeeyo fanaanka nimcaan hilaac
inkasta wakhtiga yimid kalawaatay xidhiidhikeen madaafiro wanaagii waliwan aqoonsanay madafiro wanaagii waliwan aqoonsanay inkastoo wakhtiga yimid kala waaday xidhiirkeen madaafiro wanaagii waliwan aqoonsanay Way madafiro wanaagii waliwan aqoonsanay wax ku necebi ima baro weji aanan ku warag wax ku necebi ima baro weji aanan ku warag imacdoorsho waayuhu waayuhu waayuhu wale kama heliyo weeye wax ku necebiima baro weji aanan ku warag wax ku necebiima baro weji aanan ku warag ay macdoorsho waayuhu waayuhu waayuhu wale kama heliyo heeye ma ilaa wawaagii sida laga wacanayo lama ilaa wawaagii sida laga wacanayo waxdaydan maqanay maqanay maqanay hey, hey, hey. noloshaadu waa waa heleye ma ilaa wawaagii sidan laga wacanayo way ma ilaa wawaagii sidan laga wacanayo waxdaydan maqanay maqanay maqanay hey, hey, hey. noloshaadu waa wahel waheley waheley walanimima iibsada weedhaada ma dibisado qofkuwii qalama jiro abinwan waan ku weynayn way qofkuwii qalama jiro abinwan waan ku weynayn Wayoyoy. walaalnima iibsada weedhaada ma dhibisado qofku wii qalama jiro abinwan waan ku weynayn Way, qofku wii qalama jiro abinwan waan ku weynayn qalbiyaday reersamay isku waayimayne qalbiyada yar weersamay isku waayimayne haddii aawad ku iiman i imaan i iman wadku heeskaasi nagu luqaynayo fanaanka nimcaan hilaac ayaan kusoo gabagabanaynaa baahinteena idaacadeedu idinka manaysa laanta af soomaaliga e v o e tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga e v o idinle sidaas iyo nabadgeliyo